bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saxraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayaana howdidii kalenahay akhyaartaana dhegeysataa iyo caawa waa habeen isniinaha talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha maarso laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeenna kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono banaanbax si heer sare loo soo agaasimay islamarkaasina maamulka gobolka banaadir uu soo qabanqaabiyey oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo lagu taageerayay wax kabeddelka dastuurka dalka haddaba waxaad la wadaagi doonaa macluumaad arrintaasi ku aadan qodobada kalaada caawa barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono sufyaan sheekh axmed taakeeye oo lagu eedeeyey inuu aas-aasay xisbi loogu magacdaray tala ku nool kaasi oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay sheegtay inuu faafinayay fikradaha guracan ee lidiga ku ah diinta dalka iyo dowladnimada soomaaliya haddaba waxaa idiinsoo gudbin doonaa xukunka maanta ay ku rideen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxyaabaha kalena idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo weerar afka ku qaaday madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo barnaamijkeena ayaanu caawa kusoo qaadi doona haddii rabweyne laga helo macluumaajadaasi waxaynu kusoo kordha ayaa dhegeysan doontaan farsamada waa axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
war hayo saaxiib maxaa cusub war booq iyo siyaasado isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga dagaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu idin leenahay habeen wacan u wanaagsan meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan mujada hirka dherelkeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibic shan megartis efemkaas oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale efemku gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageerayo arrinta waxkabeddelka dastuurka dalka islamarkaasina lagu dhaliilayo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale shariif sheekh axmed diidmadooda waxkabeddelka dastuurka dalka intaan la gelin khudbadda la xidhiidha markaa ay mas-uuliyiintu jeediyeen waxaan ka hormarinayaa xildhibaan hore puntland saleebaan cabdi faarax oo qadka ku jiro ayaan rabaa in hal iyo labo aan ka weydiiyo arrimaha la xiriira ee banaanbaxyada maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo arrinta waxkabeddelka dastuurka oo si weyn looga taageeray magaalada muqdisho xilli puntland oo xildhibaankan uu ka tirsanaa baarlamaankeedu ay aada iyo aad ay u diidan tahay waxkabeddelka dastuurka dalka soo dhawow intaasi kadib bal sidaad u aragto holaha waxkabeddelka dastuurka ee soconayo iyo banaanbixii maanta lagu taageerayay ee muqdisho ka dhacay
dhegeystayaasha idaacaddaba waa laba su-aalood oo isa saaran marka haddaan soo koobo su-aasha ah waxkabeddelka dhammaystirka dastuurka waa qodob loo baahan yahay in la dhammaystiro dastuurka laakiin dastuurku hadda waddada loo marayaa arrimanku waa xeer dejiye waa sharci dejiye ee ma ahan siyaasad dejiye maaha siyaasadii sharciga iyo dastuurka marka lagu heshiiyo waa baarlamanku sharci garayn karaa marka dabaan dastuurkuna wax qofalba muwaadina leeyahay muwaadiniintuna kale leeyihiin waxa weeye wax cid gaara ay leedahay ama mas-uuliyiin gaara ay leedahayna maahan wax u baahan si collective ah in looga wada tashado waaye waa gartay especially siyaasada siyaasada sharciga loogu bedelayo dastuurka in si dhamaystiran looga heshiiyo si dhamaystiran looga wada heshiiyo waaye waana ka warhaynaa eh, siyaasiyiin waaweyn oo mucaarad ah hogaamiyaal ah xisbiye leh madaxweyneyaal hore puntland oo statekii eh, ugu horeeyay federaalku ku asaasmaya intaba waa kasoo horjeedaan waa arrin hadda ku kooran dowladda hadda xilka haysa oo keliya marka dastuurkuna ma ahan xeer baarlamanka la marinayo
waa gartay marka dastuurku waa heshiis bulsho heshiis bulshada u kooban ama dowlad markaa talanaysa waxa iyada hordoodi ka dhoo liidgarayn ka dho maaha marka eh, una malaynmayo hadda wax weyn inay kasoo baxayaan arrinta kaleeto oo eh, su-aasha kaleeto ah banaanbaxa looga soo jeeda madaxda hore ee dalka laguna taageerayo dhamaystirta dus- dastuurka Eh, waan arkaa reer muqdisho waa dad wanaagsan oo gobol waa caasimadiyo dowladdu way dhibaataynaysaa waxay u dhibaataynaysaa afarta cutubee dastuurka hayadda dowladda federaalka ay wadato kuma jiro xaqii iyo maqaamkii muqdisho Mhm.
waa waa qodobo kale oo siyaasadeed talana kuma lahan ra'yina kuma lahan ma lahan reer muqdishee waa waxay soo alaabileen dee maamulkii markaas eh, n- n- n- gobolka iyo iyo iyo iyo iyo dee wasiiradiisi iyo xukuumadda oo dee sida siyaasadii eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha fulinaya Ee wax iraayoto shacab rab- rabitaan shacabkii maaha waa reer gartay muqdisho siyaasiyiin si u qaaweyn u beecadheereed oo kasoo jeeday in khalad ku socdaan beebaarka waana kasoo horjeedaan marka arrin u wanaagsanna maahan xasan sheekh iyo iyo iyo iyo iyo runtii xukuumaddiisa arrin u wanaagsan maaha arrintaas waa waayahay Marka- Eh, marka markaad eegto eh, sida arrintaasi waxba ee ee- ee shacabka iyagu siday wax u rabaan Mm.
inay dadkii reer muqdisho eh, ka hor keenaan society kale gobolada ku noolaa wey laakiin ma ahan arrin ka turjumaysa mana ahan arrin reer muqdisho loo qabanayo mana ahan mudaharaad reer muqdisho iraadadooda iyaga kaga yimi reer muqdisho waa dad gobol xariir ah Eh, waa arrin dowladdu wadatay wey waayahay Eh, miya miyaanan sanaya reer muqdisho miyaanaan la oran karin eh, arrinta wax ka bedelka dastuurka dalka eh, waxa ay muhiim u tahay eh, muqdisho in maqaam ay hesho sidoo kale waxay muhiim u tahay eh, ama ay muujinaysaa sida maanta banaanbixii magaalada ka dhacay sida dadka reer muqdisho ay ugu baahi qabaan in wax ka bedelka eh, ama dhammaystirka dastuurka in eh, laga gungaaro Eh, miyaanan la oran karin Eh, dadka reer muqdisho waxay arkaan in dan weyn ugu jirto eh, si lamid ah eh, dana aanay ka arkin eh, maamulada qaar eh, sida puntland oo kale
horta waa mahadsan tahay horta qodobada afarta qutub ee dastuurka ee dowladdaani hadda ay wadato maqaamka iyo xuquuqda muqdisho kuma jirto loolana socdo qutub kale iyo qodob kale oo dastuur oo in wax la bedelo wax laga bed- bedelo loola socdo Mhm.
arrintaasi waa qodob Eh, oo reer muqdisho cid xaqeeda iyo xaqooda diidan iyo iyo- iyo maqaamka muqdisho ma jirto arrinta dastuurkana dee gobolada kale iyagu dastuurku waa heshiis bulsho Muwa- muwaadiniinta oo dhan buu u dhexeeya marka arrin mas-uuliyadiisu ay reer muqdisho keliya ay dadka laga xijinayo ma waana ku sheega arrin hadda mudaharaadka maanta iyo arrin reer muqdisho ka turjumaya oo shacabka muqdisho ka turjumaya mahayne arrin abaabulan oo dowladdu soo abaabushilahay marka waxaad ula jeedaa waxaa ula jeedaa dowladdu waxay usoo abaabushay eh, si loo dhaleeceeyo madaxdii hore ee dalka Had- hadday reer Muqdisho- hadday reer hadday reer muqdisho ka turjumayso farmaajona laguma hayo shariif laguma hayo abdiramaan mashkuuri iyo cusufle iyo rag kaloo siyaasiyiinta oo ka aragtay duwan xasan shiikhna laguma hayo Marka- marka waa arrin hada iska hado dowladdu ay soo abaabushilahay marka ma waxaad ma- ma- ma waxaad ula jeedaa eh, banaanbaxan eh, in dowladdu usoo abaabushay eh, si loogu dhaleeceeyo madaxdii hore ee dalka
waxa waxa had bay ahayd taas waxa bay sidaas ay ahayd
waa waaya Eh, taa marka halkaas aan kaga tagno een, sidaan ognahay puntland in muddo ah waa ay ka dhiidhinaysay arrinta wax ka beddelka dastuurka dalka sidee baad is leedahay Eh, xalku ugu dhowey tahay in eh, laysku waafaqo waayahay ee, xildhibaan ee, m- hore puntland salmaan cabdi faarax oo markaas khadka taleefonka igu waramayay ayuu ahaa dhinaca kale haddii aanu fiirino ee, hal iyo laba khudbadihii maanta la jeediyey oo ee, markaasi laga jeediyey banaanbixii ka dhacay magaalada muqdisho oo dadweyne ee, markaasi fara badan ay isugu soo baxeen sidoo kaleetana ee, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka qeybgelayeen banaanbaxaas ayaa ee, khudbadihii laga jeediyey hal iyo labo ee, ayaan ee, idiin soo qaban doonaa ee, duqa muqdisho iyo mas-uuliyiin kale ayaa ee, khudbadaha jeediyey iyaga oo dhammaantoodba ee, si aad iyo aad ee, u taageerayey wax ka beddelka dastuurka dalka ee socanayo dhinaca kaletana dhaliilayay siyaasiyiinta is hor istaagayo arrinta wax ka beddelka dastuurka dalka
gobonnimadu waxaa la yidhaahdaa waa geed ku baxay dhiigga geesiga ayaa la yidhaahdaa xasan shiikh waa geesiga soomaaliya ee u bareeray ee u bareeray inuu khawaarij la dagaalamo ee u bareero inuu afar iyo labaatanka saaca u taagnaado barnaamijkii dibadda khaarijiyadeed arrimaha dibadda oo siyaasaddii dayn cafintii cunaqabataynta hubka la qaadayey bulshadii bariga afrika la dagaalankii khawaarijta halkii sano ou joogo intaasou gaadhsiiyey soomaaliya soomaaliya waa gudubtaan lehna ha noolaato etoobiya waxay ku soo xadgudubta baddayna idinkaa diiddeen isu soo bixiinaa kow ka ah gobollada soomaaliya xataa waa ku dhiira waayeen shacabka caasimaddaa ku dhiiraday waana diideen halkaasayna ku hakatay adduunka wuxuu tixgeliyey diidmadiinii uu tixgeliyey calamada aad babanaysiin iyo mayadiina adduunkii qaatay adduunkaoo dhanna waxuu taageeray kelmaddii madaxweynaha baarlamaanka waxaan leenahay waxaan ku kalsoonnahay gacantiinna codkiinnaan ku kalsoonnahay waxaan leenahay dalku idinkoo marti idin yahay baarlamaanow qofba maalinow taariikh reebaa taariikhda aad reebaysiin ha noqoto intii aan joogno baarlamaankii koob iyo tobnaad ayaa waxaa laga gudbay heshiiskii bulsho ama dastuurkii maalintaasaa dhammaystirkiisii laga gudbay wax badanoo muhiimana la qabtay ha la yidhaahdo xildhibaanow sii joogma doontide waa mahadsantihiin ma rabo inaan wakhti dheer idinka qaato waxaan ku kaaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba shacabka soomaaliyeed ee caasimadda degan say mar walba ay u muujiyaan rabitaankooda iyo diidmadooda waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed kor allah ka dhigo cadowgoodana ha jabo cadowgooda ha jabo hal shisheeye hal gudaha ku jiraba ha jabaano asigana ha guulaysto soomaaliya waxaan leenahay meel kasta ay joogaan dhibaatada allah ka qaado ummadda muslimiinta dhibka allah ka badbaadsho walaalayna reer falastiin kor allah ka yeelo idinkuna guulaysta wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sata waa la isku dheggan yahay waxaan u malaynayaa waxa aad ugu necab tihiin ee maskaxdiinna ku soo noqnoqday inay yihiin waxa labaad ee dastuurka uu xallinayo waa in dalkan lagu maamulo awoodo sharci ah oo kala astaysan oo qof kasta ay u yaqaano xuquuqda iyo waajibka uu leeyahay marka kuwa doonaya inay meel wasakh ah ku noolaadaan ayaa raba inay dib noo celiyaan oo meesha ay nagu hayaan intaas dii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan ka jawaabo marin habaabin kooban oo dadkaasi ay isticmaalaan sababtoo ah ma awoodaan inay waxa runtaa sheegaan oo ay yidhaahdaan shacabkaan codka u diidannahay ma awoodaan inay yidhaahdeen waxaan rabnaa dalkan in timaha laysku dheganaado laakiin waxyaabo kaleeto oo xaqiiqada ka fog ayay isku dayaan inay isticmaalaan maxaa waxaas ka mid ah waxaad maqasheen ereyga caanka ah ee la yidhaahdo looma dhamma inay ku celcelinayaan dadkaas waad maqasheen waa soo koobayaa hadalka looma dhamma ereyga la yidhaahdo waxaan ka samaysanay hay-ado dawladeed oo dadka soomaaliyeed ay u dhan yihiin sidaas daraaddeed waa inaad fahamtaan wakhtigii looma dhamma laga wada hadli lahaa hadda ma aha saddex boqol iyo soddon xildhibaan iyo senatar oo dadka soomaaliyeed iyo deegaan kasta iyo qabiil kastaoo soomaaliyeed matala ayaa halkaas fadhiya iyaga ayaa xaq u leh inay go'aan ka gaaraan masiirka dadka soomaaliyeed iyagaa matalaya nuucyada dadka soomaaliyeed marka haddii aad maqashaan qof leh looma dhamma waa qof isbaaraysta ah oo aan qori wadan oo raba inuu afkiisa ku hor istaago wixii dadka soomaaliyeed ay meel dhigteen marin habaabintaas waxaan rabaa marka inaad sidaa u fahamtaan oo aan la idinku khaldin oo aad maya tidhaahdaan oo aan isbaara la oggolaan ereyga labaad oo igu dambeeya waxay tahay waxaad maqashaan kuwo le dawladnimadaa burburaysa dawladnimadaa dhibaata ku dhacaysa horta marka hore waxaan rabaa inaan u sheego eh, dadka qaarkood in ay nasiib darro tahay iyagoo raadkoodii uu qoyan yahay oo halistii ay qarinkan geliyeen ay taagan tahay oo haarihii iyo boogihii ay nagu yaallaan in ay maanta intayna soo hor istaagaan ay ka hadlaan dawladnimo kuwii ayagoo xukunka haya madaxtooyada dhexdeeda xabadaha ka riday waayo horta kuwa maanta idinleh qaranka soomaaliyeed baa khatar la gelinayaa ma raba hadalka inaan idinku dheereeyo saaxiibkii dhagac caddaa igu dheggan laakiin waxaan rabaa marin habaabinta nuucaasa inaad ka digtoonaataan qaranka soomaaliyeed halistii ugu weyneed ee laga soo badbaadiyey waxay ahayd kuwii isku dayay inay dadka soomaaliyeed sidii maski madaxa isaga duubaan oo ay yidhaahdaan xoog baan idinku haysanaynaa haddii kaleetana khawaarijtaan idiin dhiibaynaa oo aad ogtihiin dalkan in dawladdaani ay ka badbaadisay in khawaarijtu ay afgembiso oo ahayd shaqo laga soo shaqeeyey isla maanta kuwii ayagoon sannada joogin inay intayna hor yimaadaan iyadoo dhaawacyadii iyo foolxumadii ay geysteen ay taagan tahay ay waxaas nagala hadlaan garaadka dadka soomaaliyeed bay gef ku tahay waxaan ku soo gebagabaynayaa oo muxuu ahaa aan uga baxayaa dalka soomaaliya iyo dawladnimadiisa hay-ado dawladeed oo lagu kalsoon yahay oo mas-uula ayaa u xil saaran wax khatara iyo wax cabsiya iyo wax walo oo laga qabaahay ma jirto waxaa ugu sarreeya baarlamaanka jamhuuriyadda halkaas fadhiya ee danta dadka soomaaliyeed iyo matalaadooda u jooga waxaa ku xiga xukuumadda federaalka oo fulinta loo xil saaray waxaa halkaas fadhiya madaxweynaha jamhuuriyadda oo aad ka warqabtaan markii dalkeenna halis la geliye baddeenna halis la geliye teeramkiisii hore shaqadii uu ka qabtay oo ilaahay uu keenay in baddeenna aan ku sano hadda markii laysku dayay dalkeenna qaybo ka mida dadaalka uu ka galay aad ogtihiin midnimada ummadda soomaaliyeed iyo inay xorriyadasha dagaalka uu ku bixiyo aad ogtihiin ku kalsoonaada kuwaas wax aan burwaaqo iyo horumar ahayn oo aad filanaysaan ma jirto dalkeennuna sidaasuu hore ugu soconayaa aad iyo aad baad mar kale u mahadsan tihiin
raxmaan raxiim dalsan t v aad baa horta marka hore u mahadsantihiin walaal faaduma iyo dhammaan ti- kaamiramanada Ee, maanta waxay ahayd maalin shacabka dadka ku nool gobolka banaadir ee malaayiinta ah een, ay matalayaan dareenkooda kuna soo bandhigayaan daljirka daahsoaan aragnay dad badan oo sidaa leh dadka gobolka banaadirna waxay ka mid yihiin dadka um- soomaaliyeed ee aragtiyada siyaasadeed leh ee doonaya in aragtidooda iyo baahidooda ay ku biiriyaan ee, saaxadaha siyaasadda haddii aanan annagu ku lahayn matalaad golaha baarlamaanka ama aqalka sare micnaheedu ma ahan inaanan ka shaqaynin siyaasad ee, waxa duruufaad jira awgooday ku imaadeen waana sababta aan rabno inaan uga gudubno maantay oo aan u danaynaynay in dastuurkii la furo dadka gobolkan banaadir ku noolna ay yeeshtaan matalaad sax ah si ay aragtidooda meel ay u dhiibtaan oo saxan ay uga helaan Een, haddaan hayna mas-uuliyiintoodii waxaan aad uga mahad celinaynaa shacabkii ballaarnaa ee maanta halkan isugu soo baxay waxaanan leeyahay dhammaan dadweynaha ee soomaaliyeed waad aragtaan baahidoodii siday halkan ugu soo bandhigeen Een, hal iyo in maqaamka magaalada ama mas- ay ku yeelato matalaad ama ay ku yeelato wax un siyaasadda dalka ay ku yeelato gobolkan banaadirna uu noqdo gobol xuquuq leh uu noqdo Een, iyo guud ahaan siyaasadda dalkaba haddaanahay dhallinyaradii iyo iyo maxaa la yidhahdaa mas-uuliyiinteedii intaba dastuurkan qabyada ah oo maalintii ee ilaahay ogaa ilaa ay hadda aan waxba laga bedelin oo qofba sida uu rabo un meel uu ugu wato in dastuur loo dhan yahay oo wixii ka qaldanna la saxo wixii ka dhimanoo nalagu daro ayay shacabkan gobolka banaadir doonayaan cid u joojinaysana ma jirto qofkii arrintaa ka soo horjeedo ma mid maxaa la yidhaahdaa aragti siyaasadeed leh oo baarlamaan ka tirsan waxaan leeyahay walaalo baarlamaanaa joogta ama walaalay aragtidaada halkaa noogu gudbi waa laga maqan yahay baarlamaankan looma dhammo wax weynay soo kordhinaysa ma lahan baarlamaankan ummad soomaaliyeed oo dhan ayuu matalayaa yay taa cidda kaleetoo maqan oo la sugaaya ma waddamada shisheeyaa shisheeyaha sugaynaa oo matalaad ku lahaanayo dastuurka bedelitaankiisa mise ummad soomaaliyeeda matalaadeeda la- loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed matalaadeeda idinka idiin dhiibatay nuucaa rabtiinba ku imaada laakiin idinka idiin dhiibatay idinkaana idinka rabnaa wixii wanaagsan inaa halkaas ku dartaan wixii xunna ka reebtaan haddii ay jiraan Marka waa waa la- waa wax ka bedel dib u eegis ayaa lagu sameynayaa haddii ay jiraan meelo qalqaldanna waa laga saarayaa oo sidii ay u q- siiqad wanaagsan ayaa lagu qorayaa dib u qaabeyntiisa iyo howshiisa inta hadda aan kala soconno dadku waxaa leeyahay horta wixii inta la ogaado la arko la akhriyo kadib hana lala wadaago yaana shacabka la- lamarin habaabinin qof walbaahina waxaan leeyahay walaalow adiga waqti geli ama walaale Een, annaga inaa shir jaraa'id naloo qabto wax muhiima inoo taha ma lahan boodiyomka baarlamaanka ayaa u baahannahay aragtiyadiina inaa halkaa noogu matashaan wixii draftiga sameynaya ee gudiyadaas noo qaabilsan ummadda soomaaliyeed ee u soo gudbin doono iyo baarlamaanka labadiisa aqal ee in aan annaga halkaasaan wax ka sugaynaa waxba yaana madaxweyne gooni u xaganin waxba yaana danay kale siyaasadeed laga dhex raadinin qof kastoo hadlaayo inta baarlamaanka ku jirto waxaa
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xaal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa kucaan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer sibkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee sibkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaara sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan
iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiim ah waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaareynaya dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital uu soo kordhiyey dhakhaatiir hor leh sida dhakhtarka cudurrada wadnaha dhakhtarka dhiikarka iyo sokorta dhakhtarka cudurrada carruurta dhakhtarka qaliimada haweenka sida burooyinka minka burooyinka ugxansidayaasha isku furanka haweenka minka hooyada oo soo damca kaadihaysta oo soo dabacda tubada saxarada oo soo dabacda dhakhtarka qalliimada guud dhakhtarka baabasiirka iyo dhalmala'aanta ragga dhakhtarka cudurrada ku dhaca cunaha dhegaha iyo sanka umuliso heegan oo afar iyo labaatanka saaca iyo gargaarka degdega hoosna afar iyo labaatanka saaca karamay sbeshaality hosbital sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombiyuutarra casri ah sida kombiyuutarka wadnaha uurku jirta qanjirka dhuunta qanjirka xiniyaha qanjirka kaadida iyo xididada dhiigga sheebaar casri ah iyo qayb gaar ah oo loogu tala wixii faahfaahin intaas dheer fadlan horey u gaar cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital oo ku yaala dhismihii hore ee hotel lafwey agagaarka is-
iskeylow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo